labadan dal muddooyin iminka tobankii sano ilaa ugu dambeeyey ahaa waxaa dhex taagnaa khilaafaad kala duwan oo heerar kala duwan soo maray khilaafaadkaasoo dee iyaga qudhooduna aanay keli ku ahayne wadamo badani kula jireen oo ay qaarkoodii dabada ka reecayen iyaga qudhoodana la kala safnaayeen marka khilaafkaas ayaa iminka wuxuu soo gaadhay stagekii ugu dambeeyey oo waadkii la ogaayoo dee heer la gaadhayba mar intii hore dowladda turkigu sidii u yimi madaxweynihii madaxweynahan iminka talada dalka haya imika muddo toban sano ku dhow xukunka marna ra-iisul wasaaraha marna madaxweyne jooga ayaa wuxuu ayaa wuxuu sameeyey isbedelo fara badan iyo tallaabooyin fara badan buu qaaday waxa ugu weyne ugu weyne laisku hayeyna waxay ahayd waxaa la yahdo afka carabiga siraculkhima ama yani dagaalka hogaaminta qiyaadada muslimka oo dowladaha muslimka oo wadamadan carabtu in badan ay iyagu muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay magaraysaa u gacan banaanaayeen sida awgeed waxaa soo baxay wixii la odhan jiray carab sprinkii ama kadoonkii carabta oo taasoo qudhooduna wax ka bedeshay wadamada carabta iyo siyaasadoodii oo turkiguna qeyb ka noqday sida awgeed meelo fara badan ayay iska dabagaleen labadan dal oo ay ka mid yihiin khilaafaadka khilaafaadka badda mediterraneanka bariga mediterraneanka libiya arrimaha tunis qudhooda maxaa la yidhaahdaa ayay arrinta soomaaliya oo dee afartii sano ugu dambeyd ugu dambeysaba ay ku dhex dagaalamayeen broxy war ay ku sameynayeen sidoo kale yemen badda suudan oo ay la mid tahay sida awgeed khilaafaadkaa faraha badan leh ee isa soo jiitay ayaa xeer xitaa markii dambar dhexee sababay in laisku dayaba in laga tuuro xukunka ordogan oo si military ahaan yani inqilaab gudaha dalka laga sameeyey kaasoo fashilmay oo lagu eedeeyey dowladaha imaaraadka iyo inay ku lug lahaayeen inkastoo imaaraadka dhowr jeer isku dayey inuu arrintaas ka daadafeeyo oo ka fogeeyo haddana way ka dulqaadmi weyday sidaas awgeed waa kuwii markii dambe de turkiguna dagaalkiisa cadaystay dowladaha labadan dalna waxay la saaxiib yihiin wadamada reer galbeedka oo ay ka mid yihiin yurub iyo weliba maraykanka oo midba si gooniya dowlada xulaf yahay sidoo kale wadanka turkigu dee wuxuu ku jiray ku jira ilaa haddana filayaa midooda nato ururka nato la yahdo hadda khilaafkoodii ugu dambeeyey wuxuu ahaa arrimaha libiya dagaalkii libiya ee imaaraadka la taageerayay xaftar iyo carab wadamo badan oo dowladda carabta halka turkiga uu taageerayay dowladii wadaagka ahayd ee loo dhisay qaramada midooda aqoonsaneed ee loo dhisay dalka libiya sidoo kale mar dhexe iminka khilaaf iminka waxaa haddana taagan oo muddooyinkii sanadihii ugu dambeeyey taagna khilaafka udhexeeya wadamada yurub sida greega iyo faransiiska iyo qabrus iyo oo imaaraadku la saftay dhinaca wadamada yurubiyanka midowda yurub uu qudhiis burburay oo ingiriiskii ka baxay oo iyaga qudhooda dhinaca noqda dhowr dhinac ka noqda ayaa iyaga qudhoodu in heshiiskan uu dhaco soo dhaweynaya maadaama hadda ay aada isugu dhow yihiin dowladda turkiga iyo dowladda ingiriisku marka marka marka marka laisku soo duubo wadahadal inkastoo dee wadahadal foolka foolahoo la wada fadhiistay aysan wada jirin ay weli tahay khadka telefoonka waxyaabaa laga wada hadlay waxaa ka mid a ganacsigii oo labada marka horeba lacag ilaa sanadkii sagaal boqol oo yani sagaal bilyan lacag gaaraysa ay ka mid tahay ganacsiga dhexmara dalka turkiga iyo maxaa la yidhaahdaa iyo imaaraadka in halkiisii u ahaado sidoo kale tensionka iyo colaada iyo hostilitiga la yareeyo koley wadahadalayntaa ka badanna waa loo balasay laakiin hadda in cabdirasaaqu mar haddii aad sheegtay intaasoo qodob in la isku hayey oo turkigana lagu eedeeyo in ikhwaan muslimiinka uu taageero imaaraadkuna dhinaca kale ay ka soo jeedaan sideed is leedahay way ku sii amba qaadi karaan wadahadalladan oo oo lagu yareyn karaa khilaafaadka labada dhinac ka dhex taagan
wallaahi walaalow siyaasaddu way guurguurtaayoo hadda meel bay joogtaa danaha labada dal hadda waxay ku xidhan tahay danaha labada dal dhex mari kara dagaaladiina qaar dee dagaaladiina qaar lagu kala adkaaday oo dee fikradihii la kala taageersanaa ay u kala adkaadeen bay noqotay qaar laisku mari waayo oo dee magaranaysaana way jirtaay oo dee magaranaysa marka sida keliya ee labadan dali ay ku heshiin karaan waxa weeye iyagoo oo de midka wadahadalka fadhiista kadib wixii markaa mid walba aragtidiisii hore uu qabay wax kasoo durka yani marka meel dhexe la isugu yimaado oo kale maadaama iminka kulaylku dee markuu dhinac had jeer dee marka hal daraf kulaylku gaadho ayaa ayaa waxaa laga yaabaa dhinaca kale inuusan soo dalcin lakiin iminka colaada ay dhexdooda martay waxaad dareemaysaa inay durba gaadheen labadooda dhinacba ma garata marka waxay u sida keliya lagu magaranaysa horta intentionka iminka jira iyo perceptionka iminka jira iyo warbaahinta waxyaabaha laysu mariyo iyo howlaha noocaasa a la joojiyo oo jawi degan lagu soo dabaalo wadahadalada muddada kulley wadahadaladu arrinta noocan oo kale markay timaado waqti dheer bay qaataa in la daweeyo hal mar lama wada daweyn karayo laakiin sidaa muuqata un waxa weeye in wakti dheer bay qaadanaysaa akhirkana waxay imanaysaa wixii ururaaha ay kala taageerayeen iyo haddii iyagu dee ay daacad ka tahay inay dee heshiiyaan in dibid walba tiisa lagu ixtiraamo waa tahay ugu dambeyntii arrinta soomaaliya ayaad soo hadal qaaday adigoo soo koobaya maxaad is leedahay heshiis haddii labadan dal ay gaaraan arrinta soomaaliya oo kale way ka bedeleysaa
arrinta soomaaliya waxay ka bedeleysaa soomaaliya marka hore doorka koobaad soomaaliya iskale sidii labadan wadan ay isugu ilaalin lahayd inoo kala ilaalin lahayd oo doorka koowaad marka horeba dowladda soomaaliya ayaa laga rabiyey inay taa soomaaliya may ciyaar sababtoo hadda waynu ognahay taagta soomaaliya iyo awoodda soomaaliya haddana soomaaliya dee doorasho cusub iyo doorasho cusub oo dee madax cusub oo dee fikirkii fikir ka duwan wadataa iman karta ama labadooda la kala safta ama labadoodaba isku hayn karto awoodu leenahay labadoodaba isku magaranaysaa isku wado laakiin labada dalba mar kasta dalka mar haddii meesha la jooga aysan ay tahay meesha soomaaliya mas-uuliyadda ugu weyn waxay saaran tahay dowladda soomaaliya inay labada dalba dhex u noqoto sidoo kale labadaba maslaxadeeda ay ilaashato taas darigii dhawto waxaad moodaysay dowladda soomaaliya iminka uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo inay ka badheereen inkastoo yidhahdeen dee dhexdhexaad baa nahay oo arrimihii khaliijka ka dhacay haddana waxaad dareemaysay dee inay u bateen dhinaca turkiga iyo qatar saas markay tahay maanta waxaa looga labadaa dowladood heshiiska ay gaaraan ayay ku xidhan tahay siday soomaaliya ula dhaqmayso ayaanu qiyaasaya